إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsada soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle iyo weeraro ka fuliyey baay shabeellaha hoose iyo mandheera taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka cabdulaahi sambaloolshe ayaa ra-iisul wasaaraha hortiisa ka sheegay in muqdisho uusan ammaan ka jirin waxaa goordhow la baahiyey sawiro laga soo qaaday khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka cadcadday ee wilaayada shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay halista cudurka aidiska ah kadib markii aan baahinay barnaamij xanuunka ka hadlayey guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey dhismaha waddada laamiga ah ee kismaayo iyo muqdisho gaar ahaan qaybta xidhiidhisa shabeellaha hoose iyo jubbooyinka guddiga dhismaha masjidka jaamaca ee degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidkaas wasiirkii qorsheynta maamulka puntland ayaa iska casilayay xilkii uu hayey isagoona sabeeyey waxaa ku dhaliyey tallaabadan iska horimaad khasaare geystay ee ciidamada dowladda federaalka ah ku dhex maray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgadood warkii oo dhan ganacsada soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika mahad cubayd ayaa faahfaahinaya maalintii shalay salaadii jimcaha kadib waxaa dalka koonfur afrika gaar ahaan deegaanka filibi isti ee hoostaga magaalada cabton lagu dilay wiil soomaali ah oo ka mid ahaa ganacsatada waddankaasi xilli uu ku guda jiray howlihiisa ganacsi dilka wiilkan ayaa waxaa ka dambeeyey burcad koonfur afrikaan ah kuwaasoo aan waxba ka qaadan dukaanka keliyana isaga dilay waxaana la sheegay inay dilkiisa kadib isaga baxsadeen goobta wiilkan oo lagu magacaabi jiray liibaan barre cali ayaa waxay dukaanka ka wada shaqaynayeen wiil kale oo ay wada dhasheen mid ka mid ah hoggaanka jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika oo lagu magacaabo cabdi calas guure ayaa warbaahinta soomaalida u xaqiijiyey dhacdadan iyo sida wiilka loo dilay wiilkan liibaan barre xilligii salaada jimcada laga soo baxay iyo dukaankau joogay markii yar la dhashay oo yimiday oo ka kacshay oo yidhi niyahow shaqada gal isagana oo gadaal u wareegay isla markii oo tiilka soo istaagay shan daqiiqo kabacdi niman qore wata yimiday xabada ayay ku fureen ilaa shan xaba camala ku dhacday halkaasoona ku ruux ku geeriyooday wax dhaacaho dukaanka loo geystana ma jiraan niyo ninkaas sidaas u geeriyooday cumarow ilaahay u naxariisto sidaas wax u dhaceen haddana isbitaalka ayuu yaalaa qaybta meydka niyo sidaas wax u dhaceen ilaa haddana cid loo soo qabto ma jiraan dhagaarqabayaasha dilka geystana meesha ka baxsadeen waddanka koonfur afrika waxaa ku badan dilalka ay soomaalida u geysanayaan burcadda koonfur afrikaanka ah kuwaasoo xataa haddii ay dhacdo in la qabto dib looga sii daayo xabsiyada kadibna halkoodii ka sii wada dhaci iyo dilalkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle iyo weeraro ka fuliyey baay shabeellaha hoose iyo mandheera muxsin xasan ayaa ka waramaya howlgal gaar ah ayaa galinkii dambe ee shalay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda ceel qaalow ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxayna ku dileen xildhibaan hore ibraahim saalax oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha baarlamaanka xilligii farmaajo xildhibaankan hore ee ibraahim saalax ee ku baxay gacanta mujaahidiinta laguna dilay xaafadda ceel qaalow ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxa uu xilligan ahaa la taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle sidoo kale waxa uu horey usoo noqday xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha baarlamaanka xilligii farmaajo haatan howlgalladii u dambeeyey oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidanka dowladda federaalk ee deegaanka goofgaduud buurey oo hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta qarax la beegsadeen saldhigga ciidanka dowladda federaalka ee degmada qansax dheere labadaasi weerar weli inama soo gaarin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan haatanna dhanka mandheera ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka booliska dowladda kenya ee deegaanka alungo ee hoostaga degmada lafey ciidankii kenyaatiga ahaa ee dagaalka uu qabsaday ayaa la gaarsiiyey khasaare dhinacyo kala duwan leh waxaana laga gubay laba teendha oo xarada oga dhisnaa taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka cabdulaahi sambaloolshe ayaa ra-iisul wasaaraha hortiisa ka sheegay inuusan muqdisho ammaan ka jirin waxaa ka waramaya maxamed ciise ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qabtay kulan uu ku muujinayey in xukuumaddiisu ay ammaanka wax ka qabatay isagoona ku faanay in ay yaraadeen weerarada lagu beegsanayo xarumaha dowladda federaalk ee muqdisho inkastoo dhowaan madaxtooyada la duqeeyey saraakiil iyo ciidamana ay ku dhinteen shalay oo ugu dambeysayna degmada wadajir lagu toogtay xildhibaan hore haddana waxay dowladda muujisay in ammaanku u wanaagsan yahay cabdulaahi sambaloolshe oo muddo laba goor ah soo noqday taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weeraradii waaweyn u weecisay dhanka furimaha isagoona soo qaatay tusaale qaraxyadii meeshaan loogu tala galay waa kuwa maxaas ka dhacay oo bulubarda ka dhacay oo beledweyne ka dhacay oo dhuusamareeb ka dhacay oo olmost lagu sigay naftiisa inuu ku waayo madaxweynihii galmudug oo ka dhacay wasiil agteeda mase waxay ahayd magacii meeshaas maxay ahayd yah bacaadweyn agteed haa
sambaloolshe ayaa ra-iisul wasaaraha hortiisa ka sheegay in magaalada muqdisho aynu ka jirin ammaan isagoona u celideeyey arrinta muuqata magaalo haddaad aragto ammaankeeda qori lagu sugaayo ammaan kama jiro magaalo haddaad aragto madaxeeda qoriyo ku dhex wadato ammaan kama jiro adduunka meesha keliyaho nin madaxu hadduu rabo inuu tima soo jirto dabajeex lagu waardayna horta muqdishoa ka jirta dadku dabaalma marka qoryaha jidadka lala taagan yahay micnaheedu waddada waxbaa la caburinayaa laakiin qoryuhu markay qarsan yihiin dadku si kastay ammaan darra u tahay sense of security dareem nabad nabaduu dareemaya london laguma imaali laguma ilaaliyo qori dubai laguma ilaaliyo nairobi laguma ilaaliyo meel qorya lala taagan yahay adduunka ma jiraan sababtuna waxay tahay qori meel lala taagan yahay nabadu kama jirto isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu hadda ka hor ku sigtay magaalada muqdisho waana labada kun iyo tobankii markii ay dagaalada foolka foolka ah ka socdeen caasimadda aniga waxaan xasuustaa two thousand tenkii juulaay kowdeedii ayaa meeshaan dagaal culus ka dhacay halkaan la aan taaganah shabaab intana waa maray curabuu gaaray xaggana waa waray wasaaradda arrimaha guduhu gaaray intana waa soo galay wuxuu galay dalijirka dahsoonuu tegey haddii saraakiishii la waayo oo wax kasta la waayo shariifaana soo horkacay oo madaxweyne markaas ahay meeshaana la isku gala la taagan yahay amsomtii iyo waxaa isfahmi waayey askartii aniga iyo cabdikariin jaamac nin la yidhahdo chief of staff u ahay madaxweynaha ayaa la yidhi taga meeshaana soo istaagnay dariishadaana horta gaandhirigaani lagu toogtay daruulkiia fiiri maagay asagana waa la toogtay aniga cabdikariin jaamac iyo labadii nin oo ugandheska oo meyda from eleven thirty shan saac iyo bar ilaa sagaal saac meeshaan daaqadaan hor taagnay nimankun intii joogeen xaggana waa joogeen xaggana waa joogeen hadalka sambaloolshe ayaa muujinaya in dowladda federaalka ay wajahayso haliso amni laga soo bilaabo markii la dhisay waxaa goordhow la baahiyey sawiro laga soo qaaday khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka cadcadday ee walaayada shabeellaha dhexe waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir waa mahadsan tahay alkataib al akbaariya ayaa maanta baahisay sawirada dagaal maalin ka hor ka dhacay deegaanka cadcadday ee u dhow degmada ruunurgood ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay weerar cagmarin ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawirada waxaa lagu arkayaa meedadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo goobta dagaalka la waray sidoo kale askari nool ayay gacanta ku dhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo gacnaha kor u taagaya taas oo ka turjumaysa inuu leeyahay ha-idilinina sidoo kale waxyaabaha sawirada lagu arki karo waxaa ka mid ah hub iyo agabyo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen tiro qoryaha b k m-ka loo yaqaan ayaa ku jira hubka sidoo kale r b g-ga iyo qoryaha fudfudud ee a k ka loo yaqaan waxyaabaha kaamirada al-kataa'ib soo bandhigayso waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk oo ka firxaday goobta dagaalka kuwaas oo cagahooda maalaya kadib markii ay xaaladdu ku adkaatay si kastaba ha ahaatee dagaalkii ka dhacay deegaanka cadcadday ayaa dowladda federaalka looga dilay lix iyo toban askari halka looga dhaawacay sagaal kale sida ay sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha iyo dowladda federaalka
qaar ka mida dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay halista cudurka aidiska ah kadib markii aan baahinay barnaamij xanuunka ka hadlayey mubaarak cumar ayaa qodobkan inoo haya dhegaystayaasha oo aan kula kulannay gobolka shabeellada hoose ayaa aragti kadib macluumaadka u xambaarsanaa barnaamijka diiradda jimcaha oo shalay lagu hadlay xanuunka h i v aidska xog badan iyagoo sii adkeeyey dhiirgelinta ah in laga digtoonaado waxaa igaga baxay awalan khataraha ummaddan muslimka lagu hayo khataraha ugu waaweyn mid ka mid ah khataraha ku wajahnaa haddii ay tahay dagaal iyo haddii ay tahay khaswo fikri iyo haddii ay tahay dhaqaalo dagaalada intaasoo dhan ku wajahan ummaddan muslimka ah khataraha ugu badan ee hadda qarsoonaa yaa waxaan isleeyahay ee ummadda muslimka daaha uga qaaday aslanba cudurkan aidiska waxyaabaha uu ku yimaado waxa weeyaan ee manihiyaadka allah subxaana wa tacaala markii la galay zinada markii la galay oo fuxshiga markii la galay waxyaabaha ilaahay oo saraalku ahayn markii la galay cudurka oo hadda laga hadlay oo ah ee aidiska ee waxyaabaha allah subxaana wa tacaala ummadda kaaga rafcin karin waxaa ka mid ah allah subxaana wa tacaala awaamirtiisa inay qaataan waxyaabaha manihiyaadka barnaamijka waxay iga baxna waxa weeyaan in ummadda muslimiinka ay ku buraarugto inta laga sheegay barnaamij aad i aad u wanaagsan wuu ahaa in badan oo soomaali ahna insha allahu tacala inay ku buraarugtaan rajeynaynaa insha allahu tacaala magacay waa xasan manoor umar wallaahi barnaamijkaas barnaamij amas hunow barnaamij oo gaalaad iyo walaagaas halkumiin guuriyow dhagaar gaalaada kiwiinta iyo kigaabinta wadadaaytow marka may dhalahayay ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta badbaadiyo magacii waa awees abdigaadir awow cudurka iidiska waa cudur oo halis waaye marka inaa ka digtoonaadaan barnaamijkaas waxaa iga baxay cudurka inuu aidiska cudur uu leeyahay halis ah dadka muslimiinta waxa uu sheegay inay ka digtoonaawaan marka ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan halista uu leeyahay cudurka ciidhiska dhan walbaa lagu qaadaa galmadaa lagu qaadaa goobaha caafimaadka laga qaadaa sifooyin badan ayaa lagu qaadaa marka ummadda muslimiinta waxaa naga dig lahaa inay ka digtoonaanaan cudurka ciidhista iyo halistiisa uu leeyahay waxyaalaha zinada keenaya inay ka fogaadaan ummadda waxaan dhihi lahaa arrimahaas inay ka digtoonaadaan caqiidadooda ay ilaashistaan kitaabkooda iyo sunnada nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam goosdambeedka ay ku qabsadaan diintooda ay difaacdaan niminka waxyaalaha ay ku dhaqmaaya wax la dhegaysan kara maaha waa la socotaan idaacadda qolooyinkan hadda lagu soo tababaray elitari mid ka mid ah waraysi ugu bixinayo rag waxaa loo diyaariyaba inay ragga ay u tagaan sida ayaga dhexdoodaba inay iskugu tagaan oo isku fadeexeeyaan marka heerkaasaa maraysaa ummadda waxaan dhihi lahaa dhan walba weerar loogu soo qaaday waxaa iga baxday cudurku cudur inuu khatar yahay oo dilaa ah dadka soomaaliyeed waxaan ugu digaya inay ka digtoonaadaan sida zinada oo kale waxyaabaha keena waxyaabahaas baa ka mid ah inay ilaahay ka cabsadaan zinadan iska ilaaliyaan dadkana inay macanaa ku baraarugaan gaalada dhagartooda in layskaga tigno saas baan farayaa h i v aidiska waa xanuun halis ah oo ay la ildaran yihiin in ka badan soddon iyo sagaal milyan oo qof oo dunida ku nool halka soomaaliya ay kumanaan qof ka qabaan xanuunka sida ay dhakhaatiirtu sheegeen
guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gabagabeeyey dhismaha wadada laamiga ah ee kismaayo iyo muqdisho gaar ahaan qaybta xiriirisa shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar kadib dadaal la socday in ka badan muddo bil ah oo guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka waday waddada isku xirta magaalooyinka jilib iyo kunyo barrow oo ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha sanadkan ayaa ugu dambeyntii ku guulaystay inuu dib u howlgeliyo waddadaas oo marin muhiim ah u ahayd isku socodka dadka iyo midka gaadiidka guddiga maareynta maamulka walaayada jubbooyinka iyo guddiga gaadiidleyda ayaa tan iyo laba iyo tobankii bishii hore waday howlo dib u habeen iyo dayacatir ah oo ay ku sameeyeen buundooyinkii ay la tageen daadadka iyo farooyin ay biyuhu ka samaysteen waddada jayga ah ee isku xirta magaalooyinka jilib iyo kunyo barrow juhdi badan kadib shalay ayaa dib loo howlgeliyey waddadan waa kan cabdisalaam maxamed oo ah guddoomiyaha gaadiidleyda jubbooyinka isagoona ka warbixiyey marxaladihii ay soo martay waddadan iyo sida shaqada ay ku soo dhammaatay shaqada waxaan soo bilowna labaiyo tobankii bishii shanaad kun afar boqol afartan iyo shantii aan soo bilownay ilaa iyo maanta buundadii ugu dambaysay baa naga gabagabowday insha allahu gaadiidkan hadda safan ee gadaasheeda taaganna aad arkaysaan waa baabuurtii ka imaatay xamar buundooyinkii aan hore usoo dhisnay sida lugooshi oo kale way soo dhaafeen gaadiidkii isku kala gooshayey ilaa iyo jilib waxaanta waa alxamdulilah way soo galeen badeecadii si nabadlema ku imaatay magaalada jilib gaadiidkii xamarka imaamadu kii yaryaraa maalintii hore waxaan u furnay wadda yaro kumeelgaar aan u furnay baabuurtii caasiyaasha ahaa iyo baabuurtii yaryaree dhammaanaya ama rakaabka waday ama badeecada waday ama cambaha qaadayey way gudbayeen oo kala gooshayeen maantu ilahay nugu guuleeyey waddadii kale inaan isagana gaadiidkii waaweyn u furno alxamdulilah marka waa ku guulaysanay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidleyda isaga kala goosha waddooyinka jilib iyo xamar ayaa soo dhoweeyey howlihii uu guddiga halkaas ka waday inaan dhaqaaqna bisaa noo dhimanoo waa maamulka oo ku guulaystay iyo guddigii gaadiidka inuu ilaahay qayr badan siiyo
halkan waxaa ka jira waddada go'oneed baabuurta waa cadibneed meeshana rarka lagu kala rogi jiray meesha waa la hagaajiyay hadda insha allah maasha allah toban beri aan ku go'doonsanaa halkan rarmaa keenta markaa rarkii aan keenay intaa lagu rogay xamaaliya rogay xamaaliya qaaday laakiin hadda wixii ka dambeeya waddada waa furan tahay gaarigii xamar ka soo baxa jilib waa tegi karaa waddadan ayaa muhiim u ah sidoo kale gaadiidka ka shaqeeya muqdisho iyo kismaayo wasiirkii qorshaynta maamulka puntland ayaa iska casilay xilkii uu hayey isagoona sababeeya waxa uu ku dhaliilay tallaabadan cabdiraxmaan beder ayaa qodobkan inoo haya wasiirka qorsheynta maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayey waxa uu sheegay in xilkaasi uga tagay sababo ku aadan go-aankii uu habeen hore ku dhawaaqay hogaamiyaha maamulka saciid cabdulaahi deni qoraal uu soo saaray ayaa wuxuu ku muujiyey sida uga xun yahay go-aanka uu qaatay saciid deni kaasoo ku aadan soo xulista toddobiyo toban xildhibaan oo cusub sidoo kale waxa uu sheegay in bishan lix iyo tobankeedii uu ka baxay xisbiga kah oo ah xisbi siyaasadeed oo uu hogaaminayo saciid deni waxa uuna yidhi waxaan aaminsanahay in xisbigan uu yahay mid kale sababta ay u fashilantay dimuqraadiyadda warqadani qoraalka ee wasiirka qorsheynta ee garowe ku shaaciyey inuu xilka iska casilay ayaa waxaa sidoo kale ku xusnayd sababo kale oo dhowr ah waxaana ka mid ahaa inuusan deni qaban shirkii afarta isbuuc ee looga arinsan jiray arrimaha maamulka kacsanaan siyaasadeed ayaa ka jirta maamulka puntland waxaana ay siyaasiyiintu la kala safan yihiin dowlado shisheeye oo ay imaaraadka carabta ka mid tahay guddiga dhismaha masjidka jaamaca ee degmada kurtun waaraye ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidkaas cabdikhaaliq cabdiweli ayaa warkan inoo haya degmada kurtun waarey oo ay horay masaajid ugu yaaleen ayaa waxaa ka socda dhismaha masjid weyn si xaafadaha qaar ay ugu fududaato inay helaan masjid u dhow oo ay ku cibaadaystaan masjidka ayaa noqon doono mid ay ka faa'iidaystaan bulshada waxaana hawshiisa ku hoolan guddiga dhismaha guddigu waxay markii ugu horreysay ka warameen halka uu dhismuhu marayo iyagoona bulshada u diray fariin ah inay ka qayb qaataan hadda waxaa nagu kalifay inaan dumino kow isagii oo burbur ku yimid xagga dhismaha tiirarka celinayay aan wax shub ah aysan hore ugu jirin lambar labo isaga oo ku yaraaday jameecadii ahna masjidka ugu weyn degmada insha allahu tacaala lambarada emergentyga oo halkan ku qoran a ujeedaan qofkii raba muuqaal meeshanuu ka arki karaa qofka kaleoo maqalana waa lixdan afar siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo saddex waa emergentyga e v c furaha waa saddex sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow iidahab waa isla lambarkan waa eber lix labo saddex sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow insha allahu tacaala jawaab deg deg ayaan ka sugaynaa dadweynow muslimiinay dal iyo dibad waxaad joogtaan kurtunwaarey ayaa ka mid ah degmooyinka caanka ah ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waa degmo ay dadkeeda horumar ka sameeyeen aqoonta sannadihii lasoo dhaafay waxaana masaajida degmada laga akhriyaa duruus kala duwan oo ay dadku ka faa'iidaystaan warka duhurnimo wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqoon iska horimaad khasaare geystay ayaa ciidamada dowladda federaalka ah ku dhex maray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgadood cabdiraxmaan beder ayaa qodobkan inoo haya
faahfaahinaa dheeraadi ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay iskahorimaadyo saacadihii lasoo dhaafay magaalada dhuusamareeb ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka iskahormaadyadan ayaa yimid kadib markii ciidamada dagaalamay ay isku maandhaafeen maandooriyaha qaadka taas oo sababtay inay rasaas isweydaarsadaan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamayay siday wararku sheegayaan waxaa halkaasi ku dhintay hal askari oo ka mid ah labadii dhinac ee hardamaysay waxaana goobta ku dhaawacmay hal kale kaas oo ka dhaawacmay garabka askarta dowladda federaalk ayaa waxay aad u isticmaalaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaana mararka qaar dhacday inay dhexdooda ku dagaalamaan amabay u dilaan qof ka mid ah dadka shacabka ee ku sugan halka ay joogaan dhacdadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo askar ka wada tirsan ciidanka milatariga dowladda federaalka ay ku wada dagaalameen isbaaro u tiiday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe
warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa